banooniga afrika sideeda waxaa xoog haddii aad xoog la dhiishana waxaa waye haddii aadan xoog la dheelina dhibkeeda ayay leedahay anuu ku hadlahay magaca fanaaninta isboortigana jecel isboortkii hore ee soomaalida runtii wax la ilaawi kara ma aha
bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqiidaada ciyaaraha raadiyaha simba ee magaalada muqdisho ayaad ka dhegaysataan marka laga yimaado maalinta jimcada ah maalin wanaagsan mar kale asxaabe maanta waa maalinimo maalnimo axad ah taariikhdu waa tobanka bisha koowaad ee janaayo sanadkanu waa laba kun iyo lix iyo tobanka maanta qodobada barnaamijka ciyaaraha aan idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona wargeysyada waxa ay ka qoreen ciyaaraha caalamka oo idil ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa waxaan kaloo barnaamijka idinkugu hayaa arsenaal oo soo bandhigta ilaa iyo saddex ciyaaryahan lacagta ay ku doonaysa oo gaaraya konton iyo laba milyan haddaba ciyaaryahanada naadiga arsenaal ee uu biratumanayso saxiixooda waa kuwe labada ugu cadcad hadda ee arsenaal ay doonayso ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa waxaan kaloo barnaamijka idinkugu hayaa oo idinkugu soo gudbinaya dhegeystayaashaan jeclahay roberto laduuniska oo noqday midka ugu ballaaran ama ciyaaryahanka lagu duuduunista badan yahay qaaradda yurub mise kooxood ayaa roberto laduuniski wariyahanka bowland ee naadiga bayan munig hadda ku dagaalamayo kooxihii waaweynaa ee yurub oo u biratumanaya xidigaasi waxaan kaloo barnaamijka maanta idinkugu soo gudbinayaa asxaabey macalinka naadiga tottenham hosbar ee qaranka argentiin ninka lagu magacaabo maurizio bashito oo macquul ay tahay in shaqada manchester united lagu wareejiyo bacdamaa loo arkay shaqsi ku wanaagsan in uu qabto macalinimada kooxda manchester united waxaan kaloo barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa dhegeystayaasha waan idinkugu hayaa warar kale oo xiise leh oo ay ka mid tahay naadiga manchester united oo haddadan la shaaciyey in ay u dhowdahay inay la seexato ilaa iyo saddex ciyaaryahan saddexda ciyaaryahan ee manchester united u dhowdahay inay la seexato oo xog aan idinkaga hayo ayaad barnaamijka ku maqli doontiin dhegeystayaashaanu jeclahayo horyaalada yurub qaar ka mida oo la ciyaaray efe kaabka oo kulmo ka tirsan la ciyaaray talyaaniga ciyaarihii dhacay oo natiijooyinkooda aan idin hayo iyo wararka wargeysada ee qoryana oo idin qarinayo oo dhammaanbaa idiin soo bandhigi doono intaba waa idiin soo gudbinayaa dhegeystayaal aniga ayaa maanta barnaamijka idinla socodsiinaya xagga farsamadanu waa maxamed saxaf mar kale iyo barnaamijka durnimo ee faaqidaada ciyaaraha radio simba
aqoontan ballaaran runtii burqanaysa kan si weyn noogu beeray kalsad akademi boqorku ha ku daayo fahankeenna buuxiyo aragtideenna bilan haddaa been la sheegaen adigaa nagu beeray kalsad akademi ee ebow allow xarumihiisa noo badi runta kama baqaayee been ku heesi maayay kalsadkeenna oo bulshada ku tiri baaqi noo ahaawo magacaha baaho anna aamiintaan ku biirin jahli balaayadiisa bohol halistiisa kii naga badbaadso runtii boqon alle kuu bariinay baaqi noo ahaawo weligaa baraaro baraka
aniga waxaan ahay nin ganacsado ah una safra waddamo badan oo ka tirsan caalamka ganacsigiisuna uu ku baasay mana ku hadla aqaano luuqadda ingiliishka bal xaggeen ka helaa allah mashaakil badanaa maxaan sameeyaa jaamacad ayaan dhigtaa macalinkana marka ingiriiska noo sharxayo ma fahmeeya ay la talsho labadiinnaba waxaad tihiin moogayaal ee ma idiin sheegaa halka aad kaga haqabeelaysaan luqadda ingiliishka oo muddo kooban nigula barayo aan idiin tilmaamay waa kalsad akademi ee gaara akademiyada kalsad waxay xoog saaraysaa luuqadda ingiliishka iyadoona kugu barayso hababka kale ah normal course oo one yeer ah intensive course oo eight months ah crash course oo lix bilood ah iyo special course fere gaar ah crash courseska waa lix bilood waxaana ku qaadanaysaa english to english doontaa oo ku qaadi doonta shahaado diblooma ah manhajka waxa lagugu barayo waa new interchange oo ingiliish ah adigoo ku qaadi doontid maqal iyo muuqaal firo gaar ah akademiyada kalsad waxa uu diyaariyey koorso ingiliisha koorsadaas waxaa la dhigi doonaa labaiyo tobanka subaxnimo waxaana lagu talagalay ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka dhigta jaamacadaha akademiyada kalsad waxay ku taalaa suuq weyn ee bakaaraha waxayna dhinaca ka saaran tahay daarta idaacadda simba waxayna kasoo horjaa x xawaaladii hore ee qaran haddaba wixii warbixin intaas dheer fadlan waac eber lix hal shan toban iyo sideed sagaashan eber afar ama eber lix sagaal sagaal sagaal lix afar afar siddeetan iyo kow ama wac eber lix hal shan siddeetan labaatan iyo shan sagaashan haddaba ballantaanu waa kalsat academy hoyga tacliinta
rugta caafimaadka naruura medhicaalsanta naseexa walaashaydiyay maxaa heedha ku noogshay oo niyadaada xumeeyey nuura wayga aamus maadigaaba iga naxaya naruuradii dhashaa looga noogay dabiib dhakhtar aan la dulgaynin arligan kuma noola naseexoy abbaayo niyadaha iska xumayn waa nuucma xanuunka hooya nuurahaya neerfaa hooyo haleelay nuxurkiina ka qaaday naxdin iyo walbahaar istarays nuucaan la aqoon ayaa hooyo nuuro la nool waan ka xumahay naseexo dhakhtar neerfo ilaah noocyadii garansiiyey ilaa iyo netherlan iyo newzealand tafog iyo norway ka shaqeeyey ayaa noo yimid maanta naruuro noogu diyaara isna aan kala nooge nuurow magicii digtor nadaara la yidhaah waa aabbihii neerfayaqaanka naciimadii laga daalay oo naafowday mar dheer ee sariir uun ku nabnayd say u nuuxinta laabta nasteexo nasteexo kaalay bale rugta caafimaadka naruura medical center waxaa ka howlgala doctor cabdiraxmaan sheekh cumar oo loo yaqaan doctor nadaara dhakhtarka waxa uu ka soo shaqeeyey waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaan alxayaat hosbital jabuuti iiraan general hosbital berbera general hosbital mental hargeysa hosbital gruub garowe qardho boosaaso gaalkacayo qaybta dhimirka dhakhtarka waxa uu leeyahay khibrad toddoba iyo toban sano ah wuxuuna kaa daweynayaa xanuunada ku dhaca neerfaha iyo maskaxda waxaana ka mid ah sida waalida qalalka baralayska suuxdinta shoogga sidoo kale dhakhtarka waxa uu dabiibayaa carruurta isku kaadsha iyo dadka aan ceshan karin kaadida iyo edfashan ku dhaca ragga dhakhtarka waxa uu sitaa kombiyuutarka maskaxda e e g xarunta caafimaadka ee naruura waxay ku taallaa isgoyska calikamiin gaar ahaan kasoo horjeedka masjidka shiicabdi wixii intaa dheer kala xidhiir rugta caafimaadka naruura medical center telefoon nambaradan lixdan iyo shan afartan iyo sagaal afartan iyo shan ama eber lix hal shan konton iyo saddex toddobaatan eber sagaal la soco oo ogsoonow shaqadu way socotaa oo waa la dabiibayaa bulshada ka faa'iidaysi wacan ballanteennu waa rugta caafimaadka ee naruura medical center
waagaga dhegeystayaal barnaamijka ayaan u gudagelayaa qodobkiisa ugu horeeya naadiga arsenaal ayaa konton iyo laba milyan kula soo wareegi doonta bishaan janaayo dhowr ciyaartooy arsenaal macalinkooda si winger ayaa qarshgaray doona konton iyo laba milyan laba ilaa saddex intii u suurta gashay ayuu nala soo seexan doonaa switzerland qadkeeda dhexe ninka u ciyaaray ee kooxda bruushia mujin klakbakh grunita shaqa oo saddex iyo labaatan jir ayuu soddon iyo toddoba milyan kala soo wareegi doonaa waxaa kaloo uu la soo wareegayaa xidiga lagu magacaabo isna andrew ribord oo labaatan jira b s g ayuu u ciyaaraa hadda waxaa la sheegay in xidiga shan iyo toban milyan oo ku qarash garee doona daa'irkaas london ayuuna kala doodayaa siduu ku caaga keeni lahaa winga ayaa sidoo kale go-aansaday in xidiga gabon bamiyan ama abamayang oo isna lasoo wareego lix labaatan sana jirkaas toddobiyo toban gool ayuu dhalay siddeed iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ka soo muuqday iyadoona ninkan uu ka mid yahay nimanka uu winga uu aadka u doodoonayo winger ayaa diyaar u ah in afartan iyo laba dhibic labo milyan oo xidiga uu kula soo seexdo macasi winger ayaa waxa uu qorsheynayaa in sanadkan kooxdiisu meel fiican ay tagto ayna la wareegto ayna ay kula guulaysato horyaalka premiershipka oo muddo dheer ay ugu dambeysay kow iyo labaatan jirka qaranka dalka faransa ribot ayaa isaga wakiil waxaa ka ah hooyadii waxayna sheegtay inay u soo dhaqaaqi doonto magaalada london maalinta buritaa si wada hadallo ay ula furatay naadiga arsenaal wakiilka shaaqa ayaa isna sidoo kale wuxuu yidhi waxaan u dhaqaaqi doonaa liverpool ama sbariska inkastoo aabbaha xiddigan ee rajib uu isagana sheegay inuu diyaar u yahay in uu la hadlo naadiga arsenaal sikastaba ha ahaatee premiershipka saddexdaa xidig ku soo biiraysa arsenal ayaa waxay ka caawi doontaa arrimo fara badan arsenal ayaa horey waxay ula soo seexatay ninka lagu magacaabo maxamed imeni ama enemi ka oo ah nin masaari ah qadka dhexen aada ugu wanaagsan lana siiyey koobkii uwefa cupka ama yurub liga ciyaarihii la ciyaaray ninka ugu raacashada fiicnaa haaf ama haaf seasonkii ama xili qeybta koowaad ee la ciyaaray si kastaba ha ahaatee arsenaal ayaa haddadan ciyaartooy fara badan garoomada dhaawacyo ay uga maqnaayeen taa ayaana nadiga ku qasbaysa in xidigo fara badan ee keensato manchester united manchester city chelsea liverpool man city arsenal real madrid barcelona juventus inter milan b s g dhammaantood waa kooxaha waaweyn ee yurub waxa ay ku dagaalamayaan ninka toddobaatanka milyan madaxiisa la dul dhigay ee bayo munich weerarka ugu ciyaara robert ledoniski oo xagaagan ninka boolishka uu qorsheynayo inuu iskaga tago kooxaha england ee waaweyn ayaa waxa ay intuu ledoniski laba kun afar iyo tobankii uu joogay brushii dortmund isku dayeen inay la siixdaan balse bayo ayaa qaadatay independent on sunday ayaa daabacday in xaaladda beb gardiola ee ah inuu iskaga tegayo naadiga bay munich ayaa keentay laduuniskina inuu codsado in kooxda laga fasaxo inkastoo macalinka cusub ee dhowaan loo dhiibay naadiga uu sheegay inuusan beec ahayn xidiga uu sii heesan doono bavarianka kooxda inuu sii joogi doono real madrid manchester united iyo man city iyo barcelona ayaa iyagu aad ula xifaltangalaya naadiga bayarka oo ah inay ka farmarokistaan xidigan cajiibka ah ee lagu magacaabo weyaane laduniski united-ka ayaa iyadoo bartilmaameed waxa u ah real madrid laacibkooda gridbel gridbel hadduu ka tegay real madrid iyadoona waxaa bartilmaameed u ah laacibkan lagu magacaabo laduniski inkastoo sinadin sidan uu sheegay saddexda shaqsi oo bartilmaameedka u yahay inay kala yihiin laduniski hazad iyo bagba in uu keenay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid weli barnaamijka ciyaaraha ee radio simba ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha aanu jeclahay qodobada ayaan sii wadayaaye macalinka naadiga tottenham mosbon mauricio bocito ayaa macquul ah in fangal lagu bedelo old travord agaasinka ciyaaraha ninka edward ward lagu magacaaba ayaa liis dheer uu ku qoran yahay bashitino oo argentina lagu arkay kaa oo la filaya in manchester uu la wareegay shaqadeeda ninka tottenham macalinka u ah ayaa manchester bartilmaameed u ah waxaana hadda ninka argentineska la sheegayaa in uu macquule tahay in uu iskaga tago naadigan iyadoo sideed iyo toban bilood ka hor uu kooxduu kusoo biiray si kastaba ha ahaatee fangal oo xaalka old travord uu ka xun yahay ayaa ninka kan waxaa la doonayaa waa macalinka hore ee southampton balse hadda tottenham hosbor macalinku ah ee da-da yar in kooxda loo dhiibo taageero hoosena waxa uu ka helayaa edward ward sidoo kale manchester waxaa bartilmaameed u ah macalin laqam laqam balanga oo horey ciyaaryahan kooxdan uga soo noqday b s g ayuuna shaqsigan uu macalin u yahay macalin vangal oo laba kun toban iyo toddobada heshiiskiisa uu dhacaya ayaa naadiga inta uu joogay laba boqol iyo konton milyan qarashgareeyay taageerayaashana waxay u arkaan in heshiiskiisa intuusamaan inta uusan dhammaan ka hor shaqada laga eriyo maadaama uu kasoo bixi waayo doorkii manchester ay ka rabtay ee safgaranta waxaana aada loola looga xanaaqsan yahay guuldarooyin sixiga oo kooxda ku dhacay iyo weliba ballanqaadyo uu kooxda uu sameeyey uusan abuurin
ciyaartooy wax kala oo ciyaartooy wax kala oo waxkudu haddaad tahay ayahaga karo kagodob kagodob ciyaartooy wax kala oo ciyaartooy wax kala oo waxkudu haddaad
weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha ee radio simba muqdisho soomaaliya saddex iyo labaatan jirka bundisligaha ku caanbaxay ee u dhashay dalka jaban ciyaaryahanka lagu magacaabo yushita yushiri muto ayaa laba iyo toban milyan heshiis ah wuxuu ugu soo dhaqaaqayaa naadiga manchester waxaana u dhowdahay inay la soo wareegto naadiga manchester united ayaa laba iyo toban milyan kula heshiinaysa mens weeriyaankooda yoshuri muta sidaa la sheegay xidigan ayaa waxaa la yidhaahdaa jabaanka miisiga jaban lugis vangal ayaa u arko laacibka turkiya ku dhashay ee saddex iyo labaatan jirka ah in xagaagan weerarka kooxda ee daciifka ah uu xal u noqon karo sideed go toddoba gool ayuu dhaliyey siddeed iyo toban kulan uu saftay steve bes ayaa sunday people sidaa u sheegay waa weriyaha sheekadan qoreye southampton ninka weerarka uga ciyaaray ee senegal si dumeyna ayaa manchester baltilmaameed u ahayd balse waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahan mutu ay ugu dhowdahay in ay hesho ninkan ayaana waxaa macquul ah inay la wareegto inkastoo meyne isagana loo diiday inuu si fudud kooxda uga dhaqaajiyo muto ayaa afar sano heshiiska kooxda la galay laakiin naadiga jarmalka ah ayaa aqbashay manchester codsigeeda ee laba iyo tobanka milyana wuxuuna noqon karaa ayaa la yidhi ciyaaryahaankii ugu horeeyey ay janaayo kooxda manchester ay la soo wareegto weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha raadiyaha simbaaniyona dhegeystayaal idinkaga imaanaya wargeysada waxa ay qoreen haddaan fiiriyo macalin bashito manchester ayaa bartilmaameysanayso isbaariska amaha waxay ku qaadanaysaa remi ninka lagu magacaabo manchester united ee c milan waxay u sheegtay marwan filini haddii ay doonayso in afar iyo labaatan milyan ay dhiibto laakiin wax amaah ah uusan ciyaaryahankan ku tegaynin grid bell manchester ma soo aadi doono maadaama bartilmaameedka manchester ee grid bell uu isku bedelay mid saaxiib ah oo real madrid uu sii joogi doono maadaama kulanka xalay uu saddex gool dhaliyey manchester city siddeetan milyan dagaal ah real madrid iyo b s g waxay kula geli doontaa eden hazard haddii uu go-aansado inuu chelsea uu ka tago chelsea simoni ninka la yidhaahdo ee atletic madrid macalinku ah ayay bartilmaameysanaysaa liverpool waxay wadada u furtay dan strige wuuna iska tegi karaa kooxdu doono ayuuna ninkaa ku beeri karaa
gool yaa ku dhalin karaa
cimilada adduunyada way soo kululaanaysaa kulaylka noocaayaa gurigaagaa looga jiraa soo adduunyada kama mid aha gurigeyga miyaad kaba dul rarartadaa gurigaaga adduunyadan soo kululaanaysa suber genaraal uraf kuma fahmin si aad ii fahamta set suber genaraal ah gurigii la dhigo kulayl iyo qabow hadba kuu doono waa uu ka hergeli doonaa oo calashaa sidee kow horta waa mukayfkii daboolayay kulaylkii aad ka cararaysay labo kabo biyo ku qaboobay suber genaraal vilingier nima kulayl baad welwel iyo welbahaar ka qabaysaa adiga oo set suber genaraala dhexda ka fadhiya guri haddii uu ku labisan yahay set suber genaraal ah kuma dul yaala adduunkan kulal baan u gartay ha u dhaafin oo ma warshadoodiibaa ina soo gaadhay maya ee national electronics waa ka wakiil baan u fahmay yes waa ka wakiil suber genaraal xarumaheeda kala duwan ee magaalada muqdisho meeshaad doonto ka tag ka qabso hal set haddaad doonto ka tafaariikhayso adiga ayaa ku ikhtiyaar leh national electronics waa deriskaaga
biyahan jikri faansho jacfar uu ka macaasho jamaad aadan gadayso faa'iidada ku jirtiyo waxay suuqa ka joogaan yaa tijaabiyey oo jeekarayn ku sameeyey biyahan la jeclaado oo warshada jiima samaysay jimladii u horraysay anigaa jamaamiyo jilibgeeyo daraadoo ka soo iibsha jariiban biyaha jiima indhihii mar jeclaada kama jeesan karaan oo jirkaanka dhexdiisa markay ku jiraan bay ku soo jiidanayaanoo qabowgooda jallaatiyo xareed qaydar dhex jiibto oo lagu joogsanin weeye anna jaanis dhammaadiyo jalxab dhoobo ka buuxdiyoo jaqantii kaa gedi maayee biyahan la jeclaado warshada jiima samaysay qofkii jaalu qaba soo jumlaysa hadeer biyahan la jeclaado warshada jiima samaysay qof jadin qalaliyo caloljaad ku duqoobo bintajiidada gaas baarka ee jarjareen baa lagu jeyninayaayo jirka jirka waa u macin biyaha jiima samayso janta anikalkoosa hadday meel ku jiraan inuu jeermis ku beermiyo jajab loogama yaabo iska daaji ragaane markaad jeeg ka cabtaa jiljalac iyo juuc iyo jiilaalka ugu dambayso warshada biyaha jiima waxay xarumo ku leedahay caymiska iyo isgoyska banaadir gaar ahaan wadada aad isbitaalka digfer sidoo kale warshada biyaha jimo waxay xarumo ku leedahay dhammaan degmooyinka gobolkana banaadir gaar ahaan suuqyada xamarweyne iyo bakaaraha gobolka shabeellada hoosena waxay xarumo ku leedahay deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada afgooye haddaba wixii faahfaahina intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa teleefanada lambaradooda kala yihiin eberle xal shan labaatan iyo toddoba labaatan eber sagaal eberle xal shan siddeetan iyo siddeed konton iyo lix eber sagaal eberle xal shan eber lix afartan iyo siddeed shan iyo toban eberlix sagaashan iyo sagaal labaatan iyo toddoba labaatan eber eber iyo eberle xal shan konton iyo sagaal toddobaatan iyo shan lixdan iyo kow warshada biyaha jimo waxay ku haysaa cabitaano kartoono ku sijilan kuwaasoo u kala qaybsan labaatan litir hal litir iyo bar nus litir iyo toddobaatan iyo shan mililitir
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha raadiyaha simbe ee magaalada muqdisho ayuu barnaamijkeeda kaga imaanayaa horyaalka dalka talyaaniga kulmo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray naadiga kaarbi ayaa iyo dunaysay laba gool iyo waxba talyaaniga weeyaan ee kaga guulaysatay fiorentinana saddex iyo hal guul daro ah waxay kala kulantay naadiga lazio roma iyo milan oo kulmay waa isku garab dhaceen waxay ku kala heshiiyeen labada kooxood min hal guul oo labada kooxood sidaa ayay ku kala baxeen isbaanishka isaga kulmo ka tirsan ayaa la ciyaaray isbaanishka ciyaarihii dhacay waxay ahaayeen kuwo inta badan isha lagu wadahayay maadaama xaalka isbaanishka la wada sugayay macalinka cusub ee naadiga real madrid barcelona ayaa garnaado la ciyaartay afar gool iyo waxba ayay kaga awood runatay ninka u tartamaya abaalmarinta laacibka adduunka ee misa ayaa afar go- saddex gool dhaliyay goolka afraadna nema junior zeba ayaa dhaliyay katefali waxba batis ayay ku garaacday safiya naadiga la yiraahdo laba gool iyo waxba atletica bilbao ayay ku xaaqday real madrid iyo macalinkooda cusub waxay shan gool ku dhufteen naadiga deportivo lacoronia saddex gool waxaa dhaliyay rugcadda gradbel waxaa laba dhaliyay granbensima sidan waa macalinka ugu horreeyay ee abid ee faransiis ah ee noqda macalinka kooxda real madrid sidan waa macalinka afartan iyo toddobaad ee maamula naadiga real madrid intay abid macalin intay abid kubadda cagta ku dhex jirtay sidan waa macalinka laba iyo tobanaad ee la shaqeeya florentino press intuu xilkan shaqada guddoominimo hayo sidan waa shaqsiga ugu hooye ugu horeeyey ay taageerayaasha hal mowqif ka wada qaataan oo micnaheedu ay tahay jeceyl inay u wada muujiyeen ma jirin macalinkan oo kale waxaa hal mar israacay inkastoo gadaal ku kale arti- aragti duunaaday xilligii macalinimada kooxdaas uu hee jiray vincenta del basqua oo la eedey jiray fernando moriantes iyana lagu eedey jiray xaalkiisa oo taageerayaasha isbaanishka ah moriantes ay jeclaayeen aaweed iyo xidigaha isbaanishka ah uu macalinka mararka qaar fursado uu siin ay ku eedey jireen laakiin sidaan sheekada yar aa idinkaga sheekeeyey ee ah inuu noqday abid macalinka ugu horreeya ee faransiis ah ee kooxda maamula inuu noqday macalinka labiyo tobanaad ee la shaqeeya ninka la yiraahdo florentino brez guddoomiyaha kooxdaas iyo afartan iyo toddoba macalin oo real madrid taariikhda soo martay inuu noqday macalinka afartan iyo toddobaad saddexda sane ee soo aadan ayaana la filaya inuu shaqadan sii hayo inkastoo la eeri karayo taa waxay ka dhigan luka madrig ayaa si qoto dheer uga hadlay noloshiisa iyo nolosha kooxda wuxuu yidhi farxad ayaan dareemay markaan arkay wejiga sidan waxaan dareemay inaan u baahnan waqti hore waxaan dareemna oo kale janis inaan soo khasaarinay oo aan ku soo luminay macalin brites ayuu yidhi ninka madrig la yidhaahdo ciyaaro kale ayaa dhici doona horyaalka dalka sbaanishka levante sidaa idiin sheegay real falcano ayay waxay kaga guulaysatay laba gool iyo hal valreal iyo Spartan this Spartan Gijon eh, Rio Real Sociedad iyo Valencia iyo Bar waxay la ciyaari doontaa Espanyol Las Palmas iyo Malaga Celta Vigo iyo naadiga Atletico Madrid ayaa iyaguna ciyaaraya horyaalka dalka isbaanishka isagu waa anrade talyaaniga isaga waa la ciyaaraya kulmada dhacaya waxaa ka mid ah kooxaha inter milan iyo sasula atlanta iyo genoa bologna iyo keva frozini iyo napoli verona iyo palermo torino iyo imboli samadoria ayaa caawa la ciyaari doonta naadiga juventus dhanka kale fa cup-ka ciyaarihii dhacay kuwa ugu waaweynaa ayaa idin xasuusinayaa manchester ayaa guul dariqii waxay ka heshay naadiga sheffield united hal gool oo soo daahay sagaashan iyo laba daqiiqana uu dheliyay rooney oo rigoore ahaa dimbaay lagu galay laguna eedeeyay vangal ayaa xalay ee kooxda sidaa ku heshay westaham hal iyo waxba wolverhampton ayaa ku dharbaaxday watford laba hal iyo waxba waxay ku dharbaaxday newcastle united southampton labiyo hal crystal palace ayaa ku dubatay Eh, man city waxay xaaqday saddex ku xaaqday norwich city saddex iyo ibran raade arsenal saddex iyo hal iyadana sunderland ayay tirtay Eh, maantay waa la ciyaarayaa horyaalka raade koobka fa cup-ka fa cup-ka xiise gooniya ayuu leeyahay sanadkan Eh, inta badan koobka fa cup-ka ciyaaraha la wada hadalhayo maanta waxaa ka mid ah leicester city iyo naadiga la yiraahdo weeyaane tottenham hosber chelseana scott camp ayay la ciyaari doontaa dhegeystayaasha aan jeclahayo barnaamijka ciyaaraha maanta intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa intaa barnaamij ciyaankan oo kale ku kulmi doono isma dhaafna noola kulanto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kalsad academy aqoontan ballaaran runtii burqanaysa kan si weyn noogu beeray kelsat academy